xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood ma maqlaysaan ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya xiisa tan iyo maanta ka jirtay deegaanka gaaliyeel oo hoos timaada degmada deegaanka godoon ee gobolka galgaduud maamulka gobolka shabeellada hoose oo sheegay inay bilaabayaan howlgal ay al-shabaab uga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose madaxweyne farmaajo oo maanta muqdisho dib ugu laabtay faahfaahinno ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka uu ka jiro musuqmaasuqa ugu badan adduunka israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan militariga soomaaliya oo ka dhacday degmada balcad madaxweynaha yugaanda oo sheegay in soomaaliya aysan ka jirin dowlad la ysku hallayn karo intaa dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadin ay sii baxayso taariikhdan ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha koowaad laba kun toban iyo sideed iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan warka caawa waxaa idinla socodsiin doona anigoo sharmaarka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed waxaana dhanka farsamada iga saacidaya karaama habeen wanaagsan dhegaystayaal faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax waa faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya xiisad colaadeed oo ka taagnay tan iyo maanta deegaanka gaaliyeel oo hoos yimaada deegaanka godoon ee gobolka galgaduud warbixin arrinta la xiriira waxaa inooga soo diray magaalada dhuusamareeb waryahayga gobolka galgaduud maxamed cabdiweli tooxow wararka ka imaanaya deegaanka gaaliyeel ee ka tirsan gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay deegaankaasi kadib markii dil loo geystay mid ka mid ah dadka deegaanka xiisadan oo la sheegay in markii hore ay ka bilaabatay la-aanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaankaasi ayaa waxaay u dhexaysaa laba maleeshiya beeleed oo wadadega deegaanka gaaliyeel oo u dhexaysa deegaanada godinlabe iyo gadoon gudoomiyaha deegaanka gadoon cabdi axmed yuusuf ayaa ugu baaqaya maleeshiyada ku dagaalamaya deegaankaasi inay colaadda joojiyaan wuxuuna intaasi raaciyay in xiisad kacsanaan ah ayaa ka jirto halkaasi walaalihi arrinkan waa aala qabiil weeye in badanaa nabaad iyo muxuu ahaa nabad intaba ugu gaabana dadka deegaankaana waxay ku saabsan yahan dhacdadaas meel layra magaalo layra gaaliyaala ka dhacday inbaa lagu jirin waxaa loo digaa dee haddii aanu dib u fiirino waa un aala qabiila waana arrin aad iyo aad u sooxun xilligaan dee wadanka kuleel iyo muxuu ahaa xaaladiis ay dariga dhaxanta haddana xilligaas muxuu ahaa uu dil ka dhacay waa nasiib darro u sooyeysay deegaankan wallaahi waxaan tallaabaa qaadan doonaa iyagoo aanu kaashanayno ilaahay wanaag subxaana qaadirkaahay odayaasha dhaqanka waxgaradka maamulka galmudug intaba inaanu kaashanaan muxuu ahaa hadda noo qorshaysan lana joojiyo maaragtay intaas waa dhintay allah u naxariisto in muxuu ahaa laga hortago si aysan muxuu ahaa mid kale aysan uusa u dhiman ayaanu annaga ku dadaalaynaa runtii haddii maanta dee dhibtaas dhacay looga jawaabo dhib kalena arrintaas waxay noqonaysaa arrin muxuu ahaa aad iyo aad u foolxun oo dee boqolaal sano ay sii dhimatay waa nasiib-darooyinka gobolkan aanu maaragtay inta aan joogay aan ka bartay deegaano ka mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ku soo badanaya muddooyinkan dambe dagaallo salka ku ayaanooyin qabiil oo ay isku geysanayaan dadka reer guuraaga ah waxaana odayaasha ku sugan gobolka galgaduud ay codsi u direen madaxda maamulka galmudug kaasi oo ku saabsan sidii galmudug ay wax uga qaban lahayd colaadahaas oo laalaabanaya
mahadsanid wariye cabdiweli maxamed tooxow waryahayga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug warbixinta warka halkaa inooga soo diray maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgal ay al-shabaab uga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose warbixinta warkan waryahayga muuse ayaa inooga soo diray gobolka shabeellada hoose
maxamed ibraahim barre waa gudoomiyaha gobolkani shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan duulaan ka dhana al-shabaab oo ay kaga saarayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan oo ka tirsan gobolkani shabeellada hoose gudoomiyaha ayaa waxa uu xusay in deegaanada qaar ay gacanta ku hayaan al-shabaab laga soo abaabulo weerarada iyo sidoo kale qaraxyada lagu qaadayo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si loogu baaqsado weeraradaas ayuu gudoomiyuhu sheegay inay qaadayaan duulaan ka dhana al-shabaab oo ay kaga saarayaan meelahay gacantoodii ku hayaan oo ka tirsan gobolkani shabeellada hoose waa meel allaala meesha ay ku sugan yihiin nimankaas nabadiidka waa mid noo qorshaysan aana ka fulinayno howlgallada qaybooda kale maanta ninkaasi soo diyaarinaya gaariga qaraxa iyo waxyaabahaas qaraxa oo idil wuxuu la imaan lahaa magaalada muqdisho ama magaalooyinka waaweyn ee dalka mid kamid ayuu la aadi lahaa wuxuu waxaan laga yaabi lahaa inuu dhibaato u geysto ama uu ku laayo boqolaal qof oo soomaaliya masaakiina dadinka iska marada suuqleeya si ganacsi jirta marka ayaa laga hortagay waa la baabiyey isagii ayaana dhibaatadii godkii uu qorayay oo godkiis leedahaa al-shabaab ayaa gacanta ku hayaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkan shabeellada hoose iyadoo weeraro ku soo qaada fariismayaasha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmooyinka gobolkan muuse cabaas cusmaan radio cadaado shabeellaha hoose
mahadsanid waryahayga muuse isra saaseyn ayaa lagu soo warramayaa inay dhex martay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa magaalada waa degmada balcad ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay sheegayaan maanta halkaasi ay ka dhacday israsaaseyn u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa deegaankaasi xiisadda ayaa ka dhalatay sida wararku ay sheegayaan isbaaro lacaga looga qaado gaadiidka oo ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan xogayaha degmada balcad ay dhigteen taasoo cabasho ay ka muujiyeen gaadleyda iskaga kala goosha jowhar iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gudoomiyaha maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe qaasin cali nuur furdug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi khasaaraha geystay oo maanta barqadii ka dhacay degmada balcad gudoomiyaha oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sheegay in maleeshiyaad is-abaabulay ay weerar ku qaadeen koontarool ciidamo maamulka degmada balcad gaar ahaana kuwa dowladda hoose ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi waxa uu sheegay gudoomiyaha in maleeshiyaadka ay yihiin kuwa ku doodaya in maamulka dhinaca maaliyadda laga badsaday islamarkaana ay bilaabeen dagaal toosa taas oo khasaaro geystay waxaa waraysiga gudoomiyaha degmada balcad oo wax laga weydiiyey sida wax u dhaceen uu sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid si gardarraa ay usoo qaadeen maleeshiya deegaanka u dhashay kuwaas uu sheegay inay si gardarraa ay ku weerareen kontarool ay lahaayeen ciidanka maamulka gaar ahaana kuwa dowladda hoose
alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxbaa ka dhadhacay saakii degmada gudiyadu inkastoo hadday xaaladada degan tahay qolo mooryaan ahoo maalmaha isku aruursanaya waxay soo weerareen jagboyntii ay deganayeen ciidamada milatariga dowladda hoose degmadana ay ku qaadanaysa canshuur xoogaa iyagoo ka gadoosan sida ay sheegayaan inay ay ay ay kudu ay ku dulman yihiin dhaqaalaha meesha ka jira wax noocaas camaleh laakiin waa wax oo u dhexeeyo maleeshiya beeleed iyo maamulka degmada iyo ciidamada ciidanka ciidamada qaranka isku dhinaca waa gartay adigu waxaad noo sheegaysaa in maleeshiya ay soo weerareen degmada annaguna waxaan maqlaynaa in ciidamo uu hogaaminayay xogayaha degmada iyo ciidan ilaaladaada ahaa ay magaalada ku dagaalameen wallahi walaalo waa horta wixii wixii war wixii war suuqa moota waa iska war suuq laakiin annaga inta aan hayno xaqiiqda waxay tahay in ciidankaas ay soo weerareen meel oo bar control ah ciidanka soo weeraranay ay yihiin ciidan maleeshiyaada oo ilaa hadda nasirka waa xaqiijo laanahay meesha ay ka yimideen iyo qaabka ay yihiin
hadalka gudoomiyaha oo dhammaystiran dhegeystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo bixi doona sagaalka iyo barka habeennimo madaxweynaha maamulka goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa ka hadlay waa xilli uu maanta gelikii dambe ku laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu ka hadlay waxyaabihii uga soo qabsoomay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland axmed madoobe shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay kulamada siyaasadeed ee magaalada garowe ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynahii madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday doorashada madaxweynaha jubbaland oo la filayo inay dhacdo bisha agoost ee sanadkan iyo dagaalka jubbaland ay kula jirta al-shabaab wuxuuna sheegay in howlgalladaasi aysan wax dhib wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashada isagoo sheegay in taasi ay tahay mid xaqiiqda ka fog gacanta gacanna waddanka ayaa lagu xoreynayaa midna midna waxaa lagu qabanayaa doorashooyinka islamarkaasna hal maalin dib loo dhigi maayo dhammaan dadka uhan u ahanka siyaasadeed ku jiro inay yimaadaan oo ay tartamaan iyagoon qalqalgelin howlgallada lagu xoreynayo waddanka doorashaduna way qabsoomaysaa xilligeeda ayuu yidhi madaxweynaha maamulka jubbaland oo la hadlayay warbaahinta xilli uu maanta ku laabtay gelinkii dambe magaalada kismaayo oo aan soconno waan hubaa inta inagaga dhimata fadhiga inayna socod inagaga dhimanan waxaan ku darsanayaa maanta waxaa aada looga shanqadhiyaa axmed madoobe dagaal buu galay wuxuuna rabaa doorashada marar badan horena waan ka hadlay in doorashada la dagaal baa lagu jiraa lama geli karo waxaan rabaa inaan idiin sheego cabdishiid cali sarmaan ka mida muse cabdisaaq xaaji xuseen baa ninkii yidhi gacantana codkaan ku ridayna dagaalkii lixdan iyo afartii kanna waan ku codaynaynaa buri cabdirashiid tanna waan ku dagaalamayna annagoo dagaalka ku jiro ilaahu maa meesha ugu dambaysa la jiro yaa electionka jubbaland oo dhacayo haddii ilaah yidhaahdo la codaynayaa cidda kusoo baxda ay mas-uuliyadda qaadanaysaa dagaalka iyo iskuma xidhna doorashadu dib baa loo jiidi iyo kanaa lagu samaynaya ciddii wax isku haysana iyadaa sideeda way imanaysa markaa taasina aan ku talagalo tii cabdirashiid cali sharmaarke ee lixdan iyo afartii uri gacantana waan ku codaynayna tanna xabadaan ku ridayna waxaa la yidhi cabdirashiidow doorashada maan dib udhigna ama maan dagaalka joojina ilan dagaal baan gelaynaa taasay ahayd taa markaa iyadana waxaan rabaa inaan dadka u sheego su-aalaha noocaasi in laga daayo dadka weydiinta la weydiinayo
kaasi waxauu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe weliba dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeenee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo galabta muqdisho dib ugu laabtay ayaa ka mahad celiyey ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland soo dhoweynta wanaagsaneed ee ay u fidiyeen isaga iyo wuhuuddii la socotay ee ka qaybgalay calaamasaarka madaxda cusub ee puntland madaxweynaha ayaa tilmaamay in si waa madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in is-ogolaansho iyo midnimo waa midnimada hoggaanka iyo shacabka soomaaliyeed ay u furan yihiin xaqiijinta dib u kabashada dalka iyo ka dhabaynta himilada ku aadan soomaaliya oo horumarta amniga oo dadku nolol wanaagsan ay ku nooloodaan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo shacabka reer garoowe puntland iyo madaxweynahooda iyo dowladooda sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee soomaalinimada ku jirto ee aniga iyo wafdiga noo soo dhoweeyeen runtii waxay ahayd wax aad loogu farxo oo aan mar walba ka filayay dadka reer puntland inay yihiin dad jecel dowladooda iyo nidaamkooda bulshagoynta garowey iyo puntland runtii aad baan kaga mahadcelinaynaa aniga iyo wafdigayga sida wanaagsan oo sharafta badan oo waaltinimada leh ee soomaalinimada leh aad noo soo dhaweyseen haddana aad noo soo wotinaysaan runtii waxay ii ahayd farxad weyn mar walba aan imaado garowe waxaan la kulmaa shacab aad iyo aad u fara badan oo bannaanka taagan oo saacado badan taagan oo haddee haddee garowe waxay ka tirsantaha magaalooyinka ugu waaweyn oo ugu populationka badan oo laga yaabo inay siddeed saacadood sagaal saacadood bannaanka loo taaganaadana sugaan aad iyo aad baan runtii bulshagoyntaas aan uga mahad celinayaa inay sida sharafta leh oo waaltinimadan ay noo soo dhaweeyeen iyagoo dee laga yaabo inay howlo badan oo muhiima ka soo tageen waxaan iloobi karna ma aha waan jeclaan lahay inaan u istaagno oo aan salaamno laakiin duruufta nooma saamixin insha allah waktiga soo socda aan imaan doonaa yeeli doonaa maxaa yeele dee waxaa lagu yaqaanaa markaan arko shacab weyne banaanka taagan inaan jalboodo oo aan soo dego oo aan dhex qaado oo aan salaamo laakiin mushkilad ma laha insha allah wakti kale noo ahaanaysa runtii waxaan uga faa'iidaysanay calalimsaarkii
kaasi waxauu ahaa madaxweynaha soomaaliya dhegeystayaal codkiisa oo dhammaystiranna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeeda soo socda faahfayno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jirto haweeney kadib markii qarax uu ka dhacay kaalin shidaal oo ku taalay dhismo u dhow wasaaradda badaroolka ee xukuumadda soomaaliya sidoo kalena u dhow isgoyska shabeelle gaariga qarxa ayaa la sheegay inuu yahay inuu yaalay kaalinta shidaalka islamarkaana uu sidaasi ku qarxay dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday qaar ka mid a isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wariyaasha oo tegay goobta wax ka dhaceen ayaa waxay sheegeen in gebi ahaanba ay burburtay kaalinta iyo sidoo kale dhismayaal ku dhowaa dhanka kale waxaa iyadana faahfaahin ay ka soo baxaysaa qarax lala beegsaday injineero ajaaniiba oo duleedka magaalada muqdisho ka dhacay saraakiisha ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ugu yaraan afar qof ay ku dhaawacmeen qaraxa maanta ka dhacay deegaanka jaamacadda waa jaamacadaha ee shabeellada jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho qaraxa uu ahaa miinan nooca dhulka la geliyo ayaa waxa uu haleelay gaari ay saarnaayeen injineero dhinaca korontada ah oo isugu jiray laba ajaaniiba iyo qof soomaaliya iyadoo sidoo kale hal askari oo wadarta dhaawac ah ay noqonayso afar qof oo laba ka mid ay yihiin ajaaniib xaaladda dhaawacyada ayaa la sheegay inay aad u wanaagsan tahay marka laga reebo qof ka mid a oo la sheegay inuu qabo dhaawac culus ma jirto wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka banaadir oo la xidhiira qaraxaasi soomaaliya ayaa la sheegay inay ka mid noqotay wadamada ugu musuq maasuqa badan dunida marka la eego hay-adda transparenty international ee la socodka hufnaanta dowladda iyo eerka musuq maasuqa dunida ayaa waxay soo saartay warbixisanadeedkeedii musuq maasuqa adduunka laba kun toban iyo sideed soomaaliya oo sanadkan kaalinta ugu horeysa ka waa soomaaliya oo sanad waa halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo soomaaliya oo sanad kasta kaalinta ugu hor ugu hooseysa ka geli jirtay heerka ugu hooseeya ee dalalka musuq maasuq badan welina waxa ay ku jirtaa kaalinteedii sidaa ku xusan warbixinta transparenty international dalalka uu dagaalka daashaday ee lagu soo qaaday warbixinta ayaa waxaa ka mid ah soomaaliya koonfurta suudaan siiriya iyo yaban soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad waxaana ugu waxayna ugu hooseysaa dalalka ay isku heerka ku jiraan ee koonfurta suudaan siiriya oo kaalinta saddex iyo tobanaad ku jirta iyo yaban oo kaalinta afar iyo tobanaad ku jirta in dalal in dalalkan iyo kaalmaha ugu hooseysa uga jiraan qiimaynta hufnaanta dunida waxay la micno tahay in laaluushka iyo xatooyada xoolaha dadweynaha iyo ku-xadgudubka awoodaha ay ku badan yihiin waddamada sida warbixinta lagu sheegay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay wax badan ka qabanayso musuq maasuqa dalka ka jira waxayna qaaday tallaabooyin lagu xirxirayo laguna xukumayo mas-uuliyiin dowladeed welina dalku waxa uu la daala dhacaya dhibka musuq maasuqa hareeyey dowladda federaalka soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad si weyn ugala socotaan barta aan ku leenahay internet-ka ee w w dot radio cadaado dot com dowladda waddankaasi kenya ayaa sheegtay inay xirxirtay rag lagu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab booliiska waddankaasi kenya ayaa deegaan lagu magacaabo kinonka oo ka tirsan ismaamulka kiwala waxa ay ku xidheen toddobiyo toban dhallinyaraha kuwaasoo la sheegay inay qorsheynayeen inay ku biiraan al-shabaab shan iyo toban ka mid a dhallinyarada la tuhunsan yahay waa rag halka laba kalena ay yihiin dumar kuwaasoo da'dooda u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa toddobiyo labaatan sano sida ay booliisku sheegeen dhallinyarada waxaa laga soo aruuriyey gobolka dhaca rift waa gobolka dhaca rift valley milkiilaha guriga dhallinyarada lagu aruurinaya ayaa la sheegay inuu baxsaday inta aysan booliisku soo gaarin ka hor welina laba shaacir magaciisa iyo aqoonsiga aqoonsigiisa midna taliyaha booliiska jonga kambonga ayaa wargeyska daystaande waxa uu u sheegay in ciidamada booliiska oo kaashanaya sirdoonka ay weerareen guri laba qol ka kooban islamarkaana dhallinyaro ay ka soo saareen inkastoo ay su-aalo badan u dhiman yihiin haddana dhallinyarada la tuhunsan yahay ayaa waxay sheegeen guriga lagu soo qabtay ay ku sugnaayeen muddo bila ayna sugayeen hagista dheeraada dhallinyarada waxa ay ka kala yimaadeen waa river bronga ronga iyo nakura oo ka tirsan mombasa iyo kilifa ayuu sheegay taliyaha booliiska waxaana sidaasi uu sheegay wariye ka tirsan wargeyska the standi dhallinyarada waxaa loo gacangeliyey qeybta argixisa la dirarka ee booliiska waddankaasi kenya weli waxaa la raadinayaa ninka guriga lahaa oo la sheegay inuu baxsaday islamarkaana uu ka cararay ciidamada booliiska wargeyska warkan qoranaya waxa uu sheegay in dhallinyarada qaarkood ay sheegeen inay nolol farxad leh ku naalloonayeen markii ay joogeen guriga ay kubeerista al-shabaab ay ku sugayeen islamarkaana ay cunno fiican heli jireen sida ay sheegeen wararka naga soo gaaraya magaalada jigjiga dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa waxa ay sheegayaan goordhoweed halkaasi uu ka bilowday rabshado sidoo kalena la maqlayo rasaas magaaladaasi teelteela looga maqlayo qaar ka mid a dadka ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada ayaa la sheegay in waddooyinka qaar ee magaalada jigjiga ay xidheen islamarkaana goobaha ganacsiga ay iyo gaadiidkaba intaba ay istaageen wararkaan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in sababta keentay rabshadaha iyo rasaasta laga maqlayo magaalada jigjiga ay ka dambayso dad ay ka dambeeyaan ama ka dambayso in dadka amxaarada ay ka caroodeen gawaari ay lahaayeen iyo goobaha ay ku cibaadaysanayeen oo waxyeelo loo geystay dhegeystayaal weli waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dibadda hase ahaatee khatar adeega bulshada
إليك اقتهادي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم hormuud telecom shirkadii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haruun lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo halkale aad jirto lagu gaarin hormuudoo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo hadowna uu ku yidhaah hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexaso hortaadiyo kama eegsid hareerta calashaan hormuud telecom halkale aad jirtoon lagu gaarin hormuud ee hoy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatufkaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraagaas intii kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus halkale aad jirto lagu gaarin hormuud oo oonkii iyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilko hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horayso gurmadka hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haystiyo hugul iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك اضطهادي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك
markaana akhbaaraadka dibadda dowladda maraykanka ah ayaa lagu soo warramaya inay ku dheggan tahay madaxda shirkad shiinaha laga leeyahay wasaaradda cadaaladda maraykanka ah ayaa dacwada dhowra waxa ay ka gudbisay madaxa madaxa dhaqaalaha shirkadda teknolojiyadda hawaii ee laga leeyahay dalka shiinaha mingi wazunga dacwadda la gudbiyey waxaa ka mid ah wax isdabamarin lagu sameeyey bangiga iyo fiilooyin sharciga maraykanka ah oo la baalmaray iyo xatooyo loo geystay shirkadaha teknolojiyadda ee t mobile ee laga leeyahay maraykanka master miyinga ayaa waxaa bishii aynu soo dhaafnay lagu xiray dalka kanada kadib markii maraykanka uu ka codsaday in la xiro minga taasoo xilligaa lagu soo eedeeyey inuu baal inay baalmartay sharciga ah cunaqabataynta lagu soo rogay iiraan hase yeeshee kiiskan ayaa waxaa uu xumeeyey xiriirka ka dhexeeya shiinaha iyo waddankaasi maraykanka master miyanga iyo shirkadda hawaii ayaa waxay labadaba iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey warkii habeen dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono akhyaarta hawada nagala socotahay waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibka hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codkiiyo hannaankay u shaqeeyaan kameeli naftayda oo mid lahubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu agaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hubtel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hameen dumo heegan heegan weeye joogtaa amnigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqa ah haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan naga artis redio cadaado haba socodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaada afka hooyadan iyo hoballada waddaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah ooaan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ama fura siddeed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteena waa redio cadaado hoyga wararka sugan